أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحنimo talaada ah taariikhduna waxay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha rajab sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena subaxnimadan kuwooda ugu doorka roon ku dhowaad afartan ka tirsan murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka magaalada buulaburde ee wilaayada hiiraan hoggaanka dhaqanka beesha xawaadle ayaa si adag oga hadlay duulaanka cusub ee murtadiinta ay ku soo qaadeen qaybo ka mida wilaayada hiiraan iyaga oona fariimo adag oo goodis ah u diray murtadiinta howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya askarta kufaarta afrikaanta ayaa si bareer ah qof shacaba ugu dilay degmada buulo mareer ee gobolka shabeellada hoose bulshada ku dhaqan degmada doolow ee gobolka gedo ayaa ka hadlay xanibaadda dhanka duulimaadka diyaaradaha ee kooxda riddada saartay degmadaas wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa soo bandhigay askar taa'ibin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu door karoona haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ku dhowaad afartan ka tirsan murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka magaalada buulaburde ee wilaayada hiiraan warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan dagaallo saacado badan qaatay ayaa ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada waxay ku dhex mareen shalay deegaanka beero yabaal ee dhaca inta u dhexaysa magaalooyinka buulaburde iyo halgan oo ka tirsan wilaayada hiiraan duulaankan oo ay soo qaadeen maleeshiyaadka riddada ayaa ciidanka mujaahidiinta waxaa allaah fadligiis u suura gashay inay jebiyaan colkii murtadiinta ee weerarka soo qaaday iyadoona dagaaladaasi si weyn loogu jebiyey cadowga sida inoo xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka mujaahidiinta waxaa dagaalkii shalay lagu dilay siddeed iyo toban askari oo murtadiin ah kuwaasoo isugu jiray saraakiil iyo maleeshiyaad iyadoona sagaal ka mida meydadka murtadiinta la dilay ay cadowga kaga carareen furumaha dagaalka waxaa sidoo kale dagaaladaasi lagu dhaawacay lix iyo labaatan askari oo murtadiin ah kuwaasoo badankooda saacadihii lasoo dhaafay la geeyey magaalada buulaburde geesiyada mujaahidiinta ayaa dhanka kale dagaalkaasi ku gubay gaari cabdibile ah oo qori uu saaran yahay kaas oo ahaa gaariga gaarka ah ee murtad cali jeete iyadoona mujaahidiinta sidoo kale dagaalkaasi ay ku soo furteen hub rasaas iyo saanad militari dagaaladan ayaa yimid xilli maalmihii lasoo dhaafay cadowga ay warbaahinta ka sheeganayeen inay qaadi doonaan duulaan ka dhanna deegaanada mujaahidiinta ay kaga sugan yihiin wilaayada hiiraan balse allah fadligii mujaahidiinta ayaa fashiliyey duulaankii cadowga maalmahan soo abaabulayeen mahadsanid abu xasaan markanna war deg deg ah oo ina soo gaaray dagaal u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa saakay mar kale waxa uu ka qarxay duleedka deegaanka beero yabaal oo ah deegaan dhaca bariga hiiraan islamarkaana hoostaga degmada buulaburde waxaana jira khasaare cadowga la soo gaarsiiyey hoggaanka dhaqanka beesha xawaadle ayaa si adag oga hadlay duulaanka cusub ee murtadiinta ay ku soo qaadeen qaybo ka mida wilaayada hiiraan iyagoona dhanka kale fariimo adag oo goodis ah u diray murtadiintaas yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya kulankani oo ahaa mid wadatashi ah oo ay yeesheen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha xawaadle ayaa kusoo gabagaboobay deegaanka booco ee dhaca bariga wilaayada hiiraan beesha xawaadle ayaa si adag uga hadashay duulaanka cusub ee murtadiintu kusoo qaadeen bariga hiiraan ee ay degto beesha xawaadle waxayna odayaashu shaaca ka qaadeen inay hubkooda la soo baxeen oo ay la dagaalamayaan murtadiinta duulaanka ah iyagoona fariimo adag u diray hoggaanka murtadiinta iyo saraakiisha horkacaya duulaanka cusub waa kuwan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha xawaadle oo si adag uga hadlaya duulaanka murtadiintu kusoo qaadeen bariga wilaayada hiiraan magacaygu waa cabdi cabdulla muumin cosoble naanaystiisuna duugana loo wada yaqaan xaqiiqa waxa i dhimiyey hawaad leh inuu u gafay ninka la yidhaahda sambaloolshi oo yidhi حواد له وعير حول ماله بير ماله دخار ماله دين لدقال أو أخا بالسيحي دولة دينو يري بينو كشيغي هرام با إلهي كبقي مهين وضا إلهي لوغا بقى كما تاقنين نين مرايكن صوتا برو وحاي gaalada u shaqayna xawaadana dad muslimiina oo dalkooda iyo diinkooda haasta oo islaamka lagu yaqiina in dad ahludiina yihiin ayaan adduunka caalamka ku warqabaa war gaalan u soo meeriday oo dadka ku kasba la yidhi ummadda maaragtay yayna ku kaxsoomin midda labaad waad ogtihiin dagaalku hadda wado ka hor dagaaluu galay wuxuu sheegay toddoba boqol oo wiil ayaa iiga dhimatay buu yidhi dagaalka waxbana layguma siin buu yidhi gaaladii way maqashay waxaa la yidhi intaa la siiyaa waxaa la yidhi sirdoonka ha la siiya baa la yidhi halkaasoo ku helay toddobadii boqoloo wiil toddoba boqoloo gabdhood ayaa u asaayday toddoba boqoloo habroodaa u ku wiil waysay wiilashaasoo waayana xal xabba kuma lahayn markuu leeyahay nu beledweyne iyo intii ka dhexaysa buulo burta ha la baabi'iyo oo maraykana iisoo diro waa la duqayna uu leeyahay sambers ma danyaaradda uu leeyahay cali jayt ma danyaaradda uu leeyahay waa isku fikir waa labadii duuf qalatay kalama diin roona waahay samatarid xawaadle waxaan u qaadnay nabad nabaddaasi nin walba ha ku caanamaalo ha ku dego ninkii saakay nabaddaasi diido lugta iska dhufto oo nabaddaasi asiga iska baabi'iyane asiga ayay dhibaysaa waa dareemaysa cali jeyte maalin hor waa yimid mudduu maqnaa qandaraasuu qaatay qandaraaskii lacagtii waa qaadayay ninkaas waxaa waaya sideeda bannaanba onraysoo kale waa onrayska sideeda bannaanba markuu shay qaato sabuul qaato godob la galaa markuu soo dham mid kale soo doonaa wixii dhinaca u qaatay waa soo dhameeyey hadduu qandaraas kalento uu soo doontay oo dhaha haddana ha lay codeeyo dagaal ha layla qaado dagaalkaas markuu qaado dadkiisa beeyo oo mid dhinto god la geliyo iyo mid yacni naafo noqdo markuu ka dhigo haddana kis lacag intii gaala siido xamar iyo muqdisho intii la galo markuu soo dhammay haddana soo gadoomo mar kale u imaanaa walaalayaal xawaadlo ma qabato arrinkaasi annakana yacni waa u dulqaadan waaynay wax badanaa yacni aan ka sarribinay wax badanaa is adkaynay saaka intaan kadib uma dulqaadan karna dadkaayna in yacni lagu dheelo oo boombala laga dhigo walaalayaal annaka waa diidnay saaka dadkaayna ina yacni lagu qori dab laga dhigto lagu adeegto ugaar laga dhigto ey laga dhigto lagu ugaarsado danaha iyo mashruuca lagu fushado howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya howlgal xalay mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan maleeshiyaadka booliska riddada koonfur galbeed waxaana laga soo khaniimaystay hal qori oo a k afartan iyo toddoba ah dhanka kale xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ayaa laga helayaa xog dheeraad ah halkaas oo ciidamada mujaahidiinta ay kamiin ugu dhigeen maleeshiyaad ka tirsana murtadiinta oo ka soo baxay deegaanka kambooni ee dhaca xadbeenaadka inta la xaqiijiyey dhimashadu waa hal askari oo murtad ah halka dhaawacuna uu gaarsiisan yahay ilaa iyo saddex kale oo maleeshiyaadkaas murtadiinta ah askarta kufaarta afrikaanta ayaa si bareera qof shacaba ugu dilay degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa nin shacab ah oo ay ciidanka kufaarta afrikaanta yuganda ay ku dileen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose meydka ninkan ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu arkay isagoo yaalla gudaha magaalada waxaana ciidanka yuganda ninkan ka soo kaxeeyeen beer uu kaga sugnaa magaalada iyagoona ku toogtay afaafka hore ee beerta haddaba markii la arkay ninkani meydkiisa ayaa waxaa gudaha magaalada isugu soo baxay tobaniyo dad ah oo la amakaagay falkan gurcaan ay ku kaceen gaalada mid ka mid ah oqaasha magaalada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay sida ay wax u dhaceen isagoona dareen warramayay waxa uu yidhi dhinacaan erisaa loo qaadi maysaba sheegi karin intaan anaga xisbirnaa guryaha ku jirno haa deegaanka waayaan abusaama bishid uganda uganda haa xabado badanaa ku yaala magaalada afkeeda hore oo xerada afkeeda beer beer beeraha afkeeda lagu dilay dadkana waxay isleeyihiin beertaa laga soo wadiy soo socdaa la dilay beertaa laga soo wadiyaa warkaas saasay u yaalay reerkiisa waxaa la arkay waaga markuu beriyay ilaa hal saac hal saac iyo laba saac camalaa meeshii kale soo qaaday gaalada midabada kala duwan leh ee duulaanka silibiga ah ku jooga dalka muslimka ee soomaaliya ayaa mar walba sidan falal argagax leh waxa ay kula kacaan shacabka soomaaliyeed waxaana horay gudaha magaalada buulamareer iyo deegaanada hoostaga looga diiwaan geliyey tacadiye ka naxdin badan midka haatan dhacay maasanid abuushayba bulshada ku dhaqan degmada doolow ee gobolka gedo ayaa ka hadlay xanibaadda dhanka duulimaadka dayaaradaha oo kooxda riddada saartay degmadaas casaam carafaad ayaa warkaas inoo haya qaybaha kala duwan ee bulshada degmada doolow ee gobolka gedo ayaa sheegay in dhibaato xoogan ay ku qabaan go'aankii lagu xayiray duulimaadyadii garoonka magaaladaasi waxayna sheegeen in saacadihii lasoo dhaafay magaaladaasi uu ku dhintay mid ka mid dadka deegaanka oo xaaladiisa wax looga qaban waayey degmada doolow haddii dibadda ama caasimadda muqdisho loo qaadi lahaa ay saameyn ku yeelatay xiritaanka garoonka koox hirdada ayay ku eedeeyeen in dagaalkeeda ka dhanka axmed madoobe ay u beddeshay cunuqabateyn ay saartay garoomada diyaaradaha waxaan tirsanaynaa oon ka tirsanaynaa shire malakumowd baa u yimid laakiin dayac dowladda federaalka ka yimid in malaggiisii asdadejiyey baan tirsanaynaa siddeetan iyo shan gubaan jira annagu ma nihin siyaasiyiin shacab baan nahaa in annaga siyaasadna laku cadaadiyo oo nabadoonnadii iyo gabdhihii ay umulraacaan ooy haddii laakiin garoonkii laga xidho oo la yidhaaho ina hebel madoobe iyo xasan sheekh maxamuud baa ishayo in shacabkii la yidhaaho ma aanna arag mana aanna maqal shacab la leeyahay siyaasaddii laba madaxweyne iyo laba maamul goboleed ay isku haysteen shacabka ha lagu baabi'iyo oo dantoodii iyo dakhligoodii iyo dawladnimadoodiina ha la qaato ayagiina ha la baabi'iyo weligay maana maqal mana aanna arag waxaan u dulqaadanaynana maaha xasan sheekh maxamuud iyo wasiiradiisa iyo dawladdiisa annaga haddaan nahay reer doolow waana baabi'iyeen siyaasadda shacabka in lagu baabi'iyo siyaasaddana ma mudno mana u dulqaadanayno in dakhligannagii iyo dilkannagii la isku darsado ma suuragelayso mana yeelayno waxaanan kaga dacwoonaynaa ilaahay baan kaga dacwoonaynaa rabbi baan kaga dacwoonaynaa shacab lagu tumanhayoo la leeyahay madaxweyneha ankiray iyo madaxweyneha ay ankiray hadda ka hor maana maqal gabdhihii baa dhammaanhayo umurihii baa dhammaanhayo hooyooyinkii baa dhammaanhayo mandheera hadda toddoba qof baa taallo oo looga waayey meel la mariyo etoobiyana siddeed qof baa taallo shire wuxuu u dhinta siyaasad iyo dacadti lagu talagalay oo madaxweyne laba madaxweyne oo ishaysato iyo xibnihiisu ay ku talagaleen annagu u dulqaadan mayno oo garoonka naga xoolaha ku dhisannay waxaa nagaa qabsannay oo hal maalin aan jaqaf raashin ay ku darsan ama aan ciid carrakaawo aynu ku darsanin aba la xir hayaae maxaa u malaynaysaa ummad kale adeer ummaddan hadda waxaad haysto waxa saxa maaha dadka annaga inaan idinkoon nool oo dowlad sheegan hayo madaxweyne sheegan hayo in dadka annaga qaarna hawaasa loo qaado oo etoobiya salkeeda aan la aadno qaarna nairobi intii loo qaado in ku nafbaxaan ayagoo sii marhaya nairobi garoonka annagaan uu xiran yahay dowlad lagu maadaaci kara maan lagu raaci kara runtaa idin sheegaya been maahan waxaa idinla hadlay waa shacabkii maa ul manihin annaga qolaa isku dhacsantiin manihin shacabkii baan nahay waxaan dhihi lahayn haddaad wax maqlaysaan oo dowlad sheeganaysaan siyaasad annaga shaqa kumila shacabkii baan nahay fura garoonka khilaafka siyaasadeeda u dhexeeya kooxda herdada soomaaliya iyo maamul goboleedka ashaadal dariirka jubbaland ayaa saameyn ku yeeshay dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada maamulka axmed madoobe uu ka arrimiyo waxayna koox herdada xayirtay goromada diyaaradaha gaar ahaan mid ka mid a degmooyinka gobolka gedo iyo jubbada hoose walow markii dambe ay fasaxday qaar ka mid ah halka qaarka kalena ay weli u xayiran yihiin mahadsanid cazaam ugu dambayntiina wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa soo bandhigay askarta ibin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah aynu ka horreyno wilaayada baay iyo mar kale walaalkeen xasaan isaga oo garwaaqsan qorigii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta galay nolol mugdi ah oo gaajo iyo macluul ay ku wareegsan tahay ayuu markan garwaaqsaday inuu ku dhacay fal uu kaga baxay diinta islaamka waxa uu arkay dulinimada ay leedahay in diinta laga baxo garab iyo gaashaanna loo noqdo gaal kufaar ah oo doonaya inuu burburiyo diinta dalka iyo dadka muslimiinta waxa uu soo arkay nolol uu ka shallaayay kuna qasabtay inuu naftiisa la xisaabtamo ugu dambeenna kusoo riday dhabbihii badbaadada kadib markii uu dib ugu soo laabtay diinta islaamka ee uu maalin cad ka dhaqaaqay kadib muddo ka badan laba sano oo noloshaasi uu ku jiray hadda waxa uu u soo baxay iftiinka islaamka waxa uu isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan xarunta wilaayada ee degmada buula fullaay halkaas oo uu ka helay soo dhoweyn iyo martiqaad ay u samaysay wilaayada islaamiga ee baay maadaama wilaayada ay horey u ballanqaaday in qof kasta oo ka soo baxo safka gaalada lagu soo dhoweynayo gacmo furan loona lacageynayo hubka uu la yimaado taa'ibkan aan ka sheekaynayo waa maxamed siidhi ibraahim oo ahaa istaafka khaaska ah ee taliya ku-xigeenka waxa loogu yeedha maleeshiyaadka daraawiishta koonfur galbeed isagoona muddo ka badan laba sano istaaf u ahaa sida uu ku sheegay wareysi uu siiyey idaacadda islaamiga andalus kadib markii toobada loo qabtay maxamed siidi ibraahim waliba hokooyay ciidamada daraawiishta ee koonfur galbeed dhanka gaar ahaan buurakaba shaqadayna staff ahayd kaarbiyan staff ku hay waxaa la jiray laba sano iyo saddex bilood yaa la shaqeeyay yacni hadda waliba miirahan ku bahay rafaad iyo gaajo iyo miirahan ku dhabahay waxa uu taa'ibkan ka sheekeeyey weerar ay ku soo qaadeen ciidamada mujaahidiinta isagoo ku sugnaa isbaara dadka muslimiinta lagu dhibaateeyo lacagaha baadda ahna looga qaato taasoo ku taalla duleedka degmada buurxakabe ee wilaayada baay weerarkaasoo uu ku dhaawacmay isaga laba ka mid a asxaabtiisii horena ay halkaasi ku dhinteen isbaara fidhi marka wanoo meelasay lix qofkeena lama nooka dhimatay lamana nooka dhaawacantay lanka midiga ku dhaawacmay ninka oo taliya tali urungay ah iyo ani midig dhawaaqni baawarta bees ka qaadadaani baawarta hadday raran yihiin lambool soddon laqa qaade kuwa ina tarayka hayna furka odaynayaalka ee wali laqa qaaday afar dolar nuuhyaalkana wali laqa qaaday afartan ilaa konton markii baydhowey sheeka koyta afartan laqa qaade markii inta koyton konton laqa qaaday ugu dambeyn waxa uu ka sheekeeyey sida loo soo dhoweeyey marka uu soo gaaray wilaayada islaamiga ee baay isagoona dhanka kale farriin u diray murtadiintii uu safkooda ka soo baxay gaar ahaan kuwa istaafka u ah saraakiisha maamulka riddada koonfur galbeed ee ku sugan degmada buurxakabo maasha allah dhibaato iyo haddana ma aragna farxadaa aragay si aan lahay iin dhawaay alxamdulilah nimankaanna geegi inshaadeen waxaan ku tabi degmada buurxakabo waxaan ku tabi oo qaar ahaan haddana kuwii aan istaafka ii lahaayeen maanta rafaadka jiraan iyo ogaragay ma aniyo wali era lahayay mida horta wal natiijo iyo faa'iido taale ma leh gaaji meel magacaysan dhammaynay walaalayn insheegad gacantii hoos ku dhiiwaari laha insha allah taa'ibkan waxa uu ku dabafeelayaa taa'ibiin maalmihii lasoo dhaafay si xawli ah u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay kuwaasoo loo sameeyey martiqaad iyo soo dhoweyn kadibna lacag loogu beddelay hubkii ay kala soo baxeen safka murtadiinta
aad buu u mahadsan yahay abu xasan ayuu kaasi ahaa markan iyo bakool iyo walaalkeen cabdilqani haya cabdilqani aadan xasan cabdi waa askari taa'ib ah oo muddo dhowr sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa ashadla dirirka ah ee koonfur galbeed waxaana isagoo towbadkeen ah dhowaan lagu soo bandhigay deegaanka burdhuxunle ee wilaayada bakool askarigan ayaa markii towbada loo qabtay waxa uu waraysi gaar ah siiyey warbaahinta islaamiga ah ee andalus wuxuuna ugu horreyn ka waramay halka uu murtadiinta kaga biiray anoo iidaha sano ibdoomaalerow maybaa kuku biiray nimanka murtadiinta degmada hodur dhibbey ku maybaa ka jarinaya sagaal bilood sagaal bilood mayba waxa ilmi ashar kale ma qaadadaan walna duuday bareysadana walna duuday duhurkan wal hana hergelisay kalabtana walna nagaay maqrabka walna shaanay wal cilme hoona niinsiyaadyaay ma lahayn inta godoon iyo inta dug iyo foorarso iyo roroor iyo dugowdugowaad maala yacni ee leh ka hisaabanayn kabacdu hubanana sii madeynana shalqiibi ciidamadana dhahdari dad dhibbo ee bilaaw ay hayn hani mayba waa insiyaanadii horena nidhaha qiibiyay howlgaalkii kooda una qaadnay xudur degmada madiina hanoo bedeli mayna hana qaatiyey ceel birda qaatina hana marsi ilaahay kiin roonya mayna hana qaatiyey kala rab dhow rib baa adana nashaani ciidamada etoobiya meela degan iyo mayna nin kawaalay xoojin meela lamasin iyo kabalaay oo kala roogni dhowr jeera mayba dagaalada kalumaani in badan hana arbushaasi walna rafaadaya walna dhibaatayaay dagaalkii ninkaog badanayaatana mayba waha oo eed gacanna ninka saarayna noo ka guul helay intii xilligaasoo nala jarni dagaalkii jirar tumi todob qofa meelin noo ka reebay sidoo kale waxa uu aadan ka warbixiyey intii uu ku sugnaa noloshii mugdiga ahayd waxyaabaha uu la soo kulmay maalintii ana ka biiray lankoo xoogsatay oo shagaystay oo beerashaytaa badaayo hoolashaydha jiraayo gu'ideer beertaa badoo haay maalintiioo ka darsameyn maybwa lanko garba duubano maybwa shay dhaan galay adduunyadiis ku beer daraawtay aakhari adduunyaba seegay nagadi inay gobolka maliibaneegi lakaliibanile an ahaa walfayde an gobolkaas ka haay an hayenka galna madaasa hatan igali gobolka walfaydeeda ki galaay maleh isku kataba madan kale makiinka jarta koy muslimiinta isku dhahagal arday awlaaday maybaha adduunyadan dadna way gali caqabadooyinkii nimanka murtadiinta dhabtiba madi anaka jari ana la kulmi raashin xumada maybaha garaankana garaan oo meelka salaysan maxayn masheeradkan afkala kuma qaaday mayba antaasaletingana eray malna siyaan nooligaana daawadaana ma ansacnayna mayba malna siyaana daawama lahayn ugu dambeyn aadan xasan cabdi ayaa baaq towbadkeen ah u diray haraadiga askarta murtadiinta una sheegay in si wanaagsan loo soo dhowaan doono fariin maybaan diray dadkii walaalada hay da-ado iska hayni askartoo iska hayni isla jarni ini gaalka on waardeyne liinka talane dhufees jowharada buryaha taag amaaratiyaka arursun yoona oodogi saala xabiib iyo may buha bulo i buulama jenga dhahanka dhamay hayta iyo korku jara in ahmaartaas iyo on waardayn aaday awsho on koyano dalsho i deegaansho on koyano diinti on halgamaano culmadii mujaaxidiintiyaas ku darsamaano onibaata koway walla een dhimi maleh si sharafle wanaag lee lahay dhoway an walaaladee may baagan direy may buha ini meelas galadaasan ku waardaynayo hasku kutabaan oo madi koyangna may buha si sharafle wanaag aniyoona lahan dhowayayo shalay basadaha ay tay gumaada liinka gobodane galabtii koyang asaraaldini may buha arrantiyo liin suurta geliyaano may buha minsho hor ku seedeen waxaa sii kordhaya marba markii ka dambeysa qulqulka askarta toobadkeenayaasha ah ee kasoo goosanaya sufuufta murtadiinta kuwaas oo markii soo dhowaan wanaagsan ay la kulmaan saaxiibadooda ugu baaqah inay isaga soo tagaan nolosha mugdiga iyo gaalnimada
aad buu u mahadsan yahay walaalkeena cabdilkani ayuu kaasi ahaa warbixintiisaas aad maqlayseen ayaa warkeenii subaxnimo saakay u dambeysay taniyo kulantideenna dambe warka la mida intaanu ku kulmi doonno sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu والله ناصرنا نعم المولى ونعم النصير